halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii labaad ee rasuul butros waxaanan idin dulmarnay warqaddan doodaha ka taagan iyo weliba mawduuca rasuul butros warqaddan uu ku adkaynayo waxaana mawduuca guud ee warqaddan labaad laynoogu soo koobay cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad waa baalka afar boqol shan iyo toban ee kitaabka axdiga cusub waxaana rasuulku isagoo soo koobaya duluucda guud ee warqaddan labaad uu leeyahay sida tan laakiinse ku kora nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix isaga ammaano ha u ahaato haatan iyo weligeed waxay inoo joogtay dhegaystayaal meeriska cutubka koowaad ee warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka koowaad aayadaha lix ilaa toddobo markaasoo rasuulku uu lahaa sababtaasi aawgeed idinku aad u dadaala oo rumaysadkiinna waxaad ku dartaan wanaag wanaaggiinnana aqoon aqoontiinnana iscelin iscelintiinnana dulqaadasho dulqaadashadiinnana cibaado cibaadadiinnana galgacayl walaalnimo kalgacaylkiinna walaalnimona jacayl nolosha masiixinimadu ma ahan in qofku uu noqdo fadhiid ama nin curyaan ah waxaa la doonayaa maadaama aad haysato ilayska masiixa inaad iftiinka ku socoto oo aadan meel iska fadhiisan oo wuxuu rasuul butros leeyahay waa in howlaha aynu qabanayno aynu ku qabanno si firfircoonaan iyo taxadar dheeraad ah uu ka muuqdo waa in aqoonta masiixa ay inoo keento iscelin haddaan su'aal idiin weydiiyo maxaa iscelinta loogu baahan yahay waxaa laga yaabaa in dadka qaarkii ay seegaan ahmiyadda marka wax waliba soomaali looga dhigo balse haddii waxa nebigu halkan uu inoogu sheegayo ay maankaaga soo gasho oo aad u kuur gasho waxa iscelin loogu baahan yahay ayaad garanaysaa in dhibaatooyin fara badan oo soomaaliya ka dhaca ay sabab u yihiin iscelin la'aan waxaan ognahay in dadku ay isku cadhoon karaan oo welibana ay dagaali karaan marka ay ku jiraan jawigaas aan xasiloonayn haddii qofku waxyaabaha qaar uu ka muujiyo iscelin iyo taxadar cidna ma dileen qof kalena wax uma geysteen oo aano looma soo raadsadeen ninbaa nin si kama ah u dilaya oo weliba waxaa suuragal ah inaannu jeclaysan inuu ninkan dilo laakiin caradii haysay awgeed ayuu ninkii dilayaa waxaa suuragal ah in hadhow dambe markii uu arko dhibka ay leedahay in aano la galo ayuu isnacayaa oo shallaynayaa oo uu leeyahay maxaan sidaas iyo sidaas u yeelay marka ay sidaasi tahay waad garanaysaa ahmiyadda ay leedahay in qofku uu isceliyo marka hore waana arrin ku habboon qof waliba marka farriinta hadda waxay ku socotaa masiixiyiinta oo rasuul butros wuxuu leeyahay sababtaasi aawadeed idinkuna aad u dadaala waxaa aad loogu dadaalayaa in rumaysadka lagu daro wanaag wanaaggana aqoon aqoontana iscelin iscelintana dulqaadasho dulqaadashadana cibaado cibaadadana kalgacayl walaalnimo kalgacaylka walaalnimona jacayl haddaba haddii intaasi dadka yagu ay samayn kari lahaayeen miyaad u malaynaysaa in dadka yaga walaalaha ahi ay u dagaalami lahaayeen sidii ay u dagaalameen ama ay isku dileen sababtaasi aawadeed ayaa loo baahan yahay dhegaystayaal in rumaysadka masiixa lagu booriyo dadka yaga markii la helo rumaysadka masiixa ee lagu helo nimcada ayay awood u yeelanayaan in dadku ay ka midho dhaliyaan wada noolaanshaha iyo weliba samafalka ay isku dhex samaynayaan waxaa taasi u suuragelinaya aqoonta dheer ee ay garanayaan masiixa waxaanay ka gudbayaan jidgooyo waliba ee loo dhigo inay wada noolaadaan maxaa yeelay waxay ka fakarayaan ciise masiix isla sidii qoraha warqaddii cibraaniyada uu inagu booriyey markii uu lahaa sida ku qoran cutubka laba iyo tobanaad ee warqaddii cibraaniyada aayadda saddexaad waa baalka saddex boqol shan iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan haddaba ka fiirsada kii u adkaystay hadalkii ka geysta ahaa ee dembiilayaasha inaydnaan daalin oo aanay nafihiinnu itaalbeelin haddaba nolosha masiixinimadu ma ahan nolol fadhiid ah ama qofku uu iska korayo iyadoo aan laga dhex arkaynin wanaagga masiixa rasuul butros oo arrinkaasi isaga ah u balballaarinayay jamaacadii masiixiyiinta ahayd ee reer banu israa'iil ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran isla warqadan labaad ee rasuul butros cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad sida tan laakiinse ku koran nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix isaga ammaanu ha u ahaato haatan iyo weligeedba aamiin warqadda mawduuca ay ka hadlayso waxa weeye koritaanka qofka masiixiga ah wax waliba ama way koraan ama way dhintaan waxaa rasuul butros uu adkaynayaa in rumaysadkaaga iyo kayguba laga arko kororsiimo isu soo taraysa waxaana suuragal ah inay jiraan kuwa rumaysadkoodii dhintay oo weliba inagu dhex jiray iyo kuwa rumaysadkooda uu nool yahay oo inagu dhex jira labadaasi hormo iswaafaqi maayaan nin waliba oo ah masiixi ama carruurtii ilaah kaasu wuu korayaa oo rumaysadkiisana dhiman maayo wuxuu ku bilaabayaa qidcada oo uu leeyahay rumaysadkiinna waxaad ku dartaan wanaag rumaysadka uu ka hadlayana waa kan wax badbaadiyo oo nool oo leh dabeecadaha rabbaaninimada ah ee lagu helo cafiska dembiga oo lagu huwado xaqnimada masiixa waa in rumaysadkaaga uu noqdo mid wanaag lagu daray rumaysadka shaqeeya oo dhan ayaa sidaas ah caadiyan waxaad moodaa in tarjumada soomaaliga ahi ay qaldan tahay waxaase ereyga la isticmaalay uu ahaa virju oo ah soomaali ahaan karti kartida qofka waxaa ku jira raganimadiisa xooggiisa ad adeegiisa niyaddiisa iyo wanaaggiisa markaa saaxiib wuxuu rasuulku leeyahay waxaad rumaysadkiinna ku dartaan karti iyo dadaal dheeraad ah si rumaysadku uu u noqdo mid soconaya oo nool waxaa la doonayaa in qofka rumaystaha ahi uu leeyahay kartidii ama hal adeegii si waxyaalaha uu aaminsan yahay uu ugu dhego ereyga aqoon wuxuu giriig ahaan noqonayaa gonosis oo ka dhigan in ilaah lagu ogaado badbaadadiisa waa erey sawir ka bixinaya waxa kororsiimo ay tahay aayadda labaad ereyga aqoon loo isticmaalay waxa weeye ebignosis oo ka dhigan aqoon sare rasuul bawlos markii uu u qorayey warqadda reer kolosai wuxuu yidhi waxaannu idinku soo tukanayaa inaad heshaan abignosis ama aqoontan sare bidcadii waagaasi ayaa waxay rumaysnaayeen inay aqoon sare ku yeelanayaan xeer hoosaadyada ay diinta masiixiga ka samaysteen hase yeeshee rasuul butros iyo rasuul bawlos waxay la hadlayaan ama adkaynayaan horu socodka nolosha qofka masiixiga ah oo aqoonta sare ayaa la tiigsanayaa marka ruuxa quduuska ah oo qalbiyadeenna uu ku adkaynayo ama hubaal uga dhigayo hadalladii ilaah bal aan idiin siiyo tusaale shakhsi ahaaneed waxaana weeye markii aan soo gelayay masiixinimada in rumaysadkaygu uu daciif ahaa oo mararka qaarkoodna dhug uma lahaan jirin waxyaalaha rasuulladu ay inooga sheegayaan nolosha masiixinimada iyo weliba dardaarankooda iyo waxbariddooda dusha unbaan masiixi ka ahaa laakiin waxaa socday isbeddel ka dhex soconaya noloshayda oo waxaan khibrad u yeelanayay masiixa iyo sida uu kuwa isaga isku halleeya u daryeelo ma ahan in shakhsiyaadka masiixiyiinta ah ay adiga dhegaystow wax kuu samayn karaan ama ay rumaysadkaaga hubaalkaaga dhigi karaan waxaa keliya ee ay kuu samayn karaan inay ku siiyaan kitaabka quduuska ah oo adiguna aad daraasaad ku samayso balse sida xaqiiqada ah waa garashada masiixa iyo kororsiimada hadallada ilaah waxaa doorka weyn ka ciyaaraya noloshayda masiixinimo marka iminka ma rumaysno oo keliya in kitaabka ay ku qoran yihiin hadalladii ilaah balse waxaan garanayaa in kitaabka quduuska ah uu yahay hadalladii ilaah waxaa haddaba taasi ii adkeeyey ruuxa quduuska ah oo cid kale oo sida ruuxa quduuska ah uu kugu xaqiijin karo hadalladii ilaah kugu xaqiijin karta oo hubaal niyaddaada uga dhigi karto ma jirto haddaba beryihii hore waxaan xiisayn jiray kutubta ka hadlaysa in kitaabka quduuska ah uu saxiix yahay oo adkaynaysa in kitaabka ruuxa quduuska ahi rag u wado ay qoreen balse markii aan khibrado badan la kulmay oo aan arkay waxtarka rumaysadka masiixa ayaan soo gaaray heer aanan u baahnayn inaan caddaymo kale baadi goobo dadka qaarkii ayaa waxay igu eedaynayaan inaan seeflabood masiixi ah noqday laakiin taasi runta kuma sallaysna anigu waxaan ahay nin ku kalsoon kitaabka quduuska ah oo wax kasta ee kitaabka ku qoran aan ka qaadan fikrado naaqus ah haddaanan rumaysnayn qaybo ka mid ah hadalladii ilaah markaa ma ahan inaan dadka baro kitaabka waxaa markaasi nin waliba oo wacdiye ah ku habboon inuu marka hore kitaabka dadka uu barayo isaga qudhiisu uu aad u garanayo oo aannu ka shakisnayn waa in sharciyada rabbaaniga ah ee ku qoranna uusan midnaba ka boodin sida in ninka hal naag oo keliya uu guursado haddii aad tidhaahdo waxaan rumaysanahay kitaabka quduuska ah haddana ay kula noqoto inaan loo baahnayn in lagu dhaqmo ama lagu socdo waxaad la mid tahay sida nin duuliye ah oo diyaarad ku wada in ka badan saddex boqol oo qof oo leh dooni maayo khariidada iyo qalabka waxaga ee diyaaradda haddii uu sidaasi yeelo wuxuu dadka ula muuqanayaa sida nin waalan diyaaraddana waa laga soo degayaa haddii aad tahay wacdiye dadka bara hadalladii ilaah marka hore waa inaad adiga ku dhaqanto oo aad ayiidsan tahay wax waliba ee kitaabka uu leeyahay si dadku ay noloshaada masaal uga qaataan oo nafo badanna waxbaridda iyo masaalka noloshaada darteed lagu badbaadiyo waxaa wax walibaa ka horeeya inay inoo xaqiiqsan tahay in hadallada kitaabka quduuska ah ku qoran dhammaantood ay saxiix yihiin waana inaad barato oo aad la wadaagto dadka kale waxaana kuu xaqiijinaya wax waliba ruuxa quduuska ah oo hubaal uga dhigaya qalbigaaga waxaana dareemaysaa kororsiimo dhanka ruux ahaaneed ee noloshaada rasuul butrosna taas ayuu maanka ku hayaa marka uu leeyahay waa in rumaysadkiinna la raaciyaa karti ama dadaal waxaad u baahan tahay hal adeeg aad dadka ula wadaagto hadallada ilaah marka waxaan kuu sheegayaa inay wax kaa dhimanaanayaan ama qabyo ay kaa noqonayaan haddii aad doonayso inaad dadka la wadaagto haddana aadan lahayn dhiiranaan sidaas lagu sameeyo weli qidcadii kore ayaannu ku jirnaaye wuxuu rasuulku leeyahay waa in aqoontiinnu ay lahaato iscelin iscelintu waxay iminka u dhacaysaa samirka waayo waxaa isceliya nin samir leh marka samirka halkan laynoogu sheegayo ma ahan kan marka fiilo dheer lagu jiro ama aad soo gasho taraafik jaam qof waliba aad iska hormarinayso waxyaabahaasi oo kale samir laguma tilmaami karo waxaase la odhan karaa miskiinnimo adiga dhib kuu keenaysa waa inaad halganka ama ololaha aad ku jirto aadan dabcinin adigoo taasi u fasiranaya inay tahay samir samirka ama iscelinta halkan laynoogu sheegayo waa tan markii dhibaato ay timaado aannu u adkaysanno dhibaatida waxaa sababi kara abaaro cudurro gaajo ama macluul iyo suuqmadoobaad ma ahan inay kula noqoto haddaba inaad dhimanayso markii dhibaatooyinka ceenkaas oo kale ah ay kugu habsadaan dadka qaarkii ayaa markii dhibaatooyinka ceenkaas oo kale ah ay bilowdaan noloshooda welwel ka muujiya haddii ay jiran yihiin waxay la noqonaysaa inay dhimanayaan haddii ay gaajaysan yihiinna sida inaanay waxba helaynin oo mararka qaarkoodna inay dad soo dhacaan ayay ka doorbidaan inay dhibaatida u samraan marka iscelintu waa samirka loo samrayo duruufaha adag ee nolosha kuwaasoo aan laga baaqsanaynin inta dunida lagu nool yahay waxaa iscelintu ay keentaa dhiiranaan oo waxaannu rumaysanaynaa in masiixu xaalkayga kor ama dusha uu ka eegayo waxaana kitaabka uu leeyahay wax waliba wanaag bay ugu dhammaadaan kuwa rabbiga jecel wax idinku xumaanaya ma lahan haddaba dhegaystayaal haddii aad masiixiyiin tihiin waayo xaalkiinna wuxuu hor yaal masiixa nool ee ilaah waxaa haddaba iscelinta la raacinayaa cibaadaysi waxaa lagu cibaadaysanayaa in iswaan loo qaado masiixa sida marka la leeyahay maryamoo bikraba masiixii dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd cibaadaysigana waa in masiixa la makaabsado ama lagu dheganaado ma jiro nin aan masiixa ku xidhnayn oo guulo ka soo hooyinaya rumaysadkiisa cibaadaysigana waa tan inagu xidhaysa ciise masiix oo aynu ka fakarayno waxyaalihiisa waana waxyaalaha ruuxa quduuska ah ee ilaah uu hubaasha uga dhigayo niyadaheenna markii aynu sidaas yeelno ayaannu ku koraynaa cibaadaysi cibaadaygeenana waa inuu inoo keeno ayuu leeyahay rasuul bawlos kalgacayl walaalnimo ama raxmad walaalaha kale aynu u qabno waa in qofba kan kale ee isaga u dhow uu caawimaad u fidiyo haddii uu ka tabarroon yahay oo xitaa haddii uu wax u qaban kari waayo xagga qarashka wuxuu ku taageerayaa muruq ama maskax waxaad u timid qof walaalka ah ama walaasha ah oo masiixiyad ah ama masiixi ah oo tabaalaysan oo ciidankuna uu ku yar yahay waxaad gacan ka siinaysaa haddaba qofkaas isaga ah meel waliba ee ay kula tahay inaad uga roon tahay kaasina waa roonaanta ama raxmadda ay walaalaha masiixiyiinta ah isku qabaan oo waana waxyaalaha rasuulku uu adkaynayo waxaa kaloo kalgacaylkii walaalnimo ku daraysaa ixsaanfal inkastoo tarjumada soomaaliga ahi ay halkan leedahay jacayl ayaad mooddaa in ay ku quman tahay ixsaanfal ixsaanfalka waa ficil ay tahay inaynu dadka kale u samayno ma ahan midka aynu innaga ama qaraabadeenna isku samayno waxaa dadkeenna waxaa dadkeenna ku yar ixsaanfalka ay isku sameeyaan waxaa suuragal ah in nin dadkiisa amaan idhaahdo qoladiisa uu wax taro oo qura laakiin haddana aannu waxba u samaynin dadka aan isaga qabiilkiisa ahayn markii qofku uu masiixi yahay wuxuu eegayaa dadka oo dhan oo wuxuu ka bilaabayaa kuwa agagaarihiisa deggan cid waliba oo ay yihiin wuxuu dhiirigelinayaa masaakiinta isagoo soo booqanaya weliba wuxuu bariido ugu imaanayaa bukaan-socodyada oo wixii deeq ah ee uu heli karana kuwa liita ee deegaankiisa ayuu siinayaa isagoo aan eegaynin qabiilkooda ayuu ixsaan u samaynayaa marka beeshu ay isku caawiso sida ay u deggan yihiin balse aanay isku caawinin ama isugu duubnayn qabiil ahaan horumarku wuu imaanayaa balse waxaa horumar waliba aasaas u ah masiixa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ee warqaddan labaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda siddeedaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan haddii aad waxyaalahaasi leedihiin oo ay idinku badan yihiin iyagu waxay idinka dhigayaan kuwo aan caajisiin ama midholaawayaal ahayn xagga aqoonta rabbigeenna ciise masiix waxaan idiin sheegayaa marka ay sidaasi tahay in rasuul budaros aannu ka hadlaynin wax dusha ah iyo xeerdiimeed iyo caado laakiin wuxuu ka hadlayaa waxa ku dhex jira qofka masiixiga ah asbaabta uu u lahaa innaga masiixiyiinta ah waxaynu uga baxsannay musuq maasuqa ayaa waxay tahay inaynu ka qayb qaadanno dabeecadda rabbaaniga ah musuq maasuqa waa wax ku dhex jira qalbiga dadka kaba soo qaad kuwa aan badbaadin ama ka gaabiyey rumaysadka waxay nijaasnimada dunida uga baxsanayaan xeerdiimeedyo laakiin weli qalbigoodu isma beddelin wuxuu markaasi rasuul butros leeyahay haddii waxyaabahaasu ay idinku jiraan waa waxyaalehe waa waxyaalaha uu inoogu soo sheegay aayadihii ka horreeyey aayadda siddeedaad oo ah rumaysad dhiiranaan aqoon sare iscelin dulqaad cibaado iyo kalgacal walaalnimo iyo weliba jaceylka ama ixsaanfalka dadka kaleeto marka waxyaabahaasi oo dhan markii ay ina soo galaan ayaannu noqonaynaa kuwa ka midho dhaliya nolosha masiixinimada oo ka tarjuma masiixii sare kacay oo aynu markhaatiyaasha uga nahay dunidan wuxuu rasuul butros ka hadlayaa kororsiimada waxyaabaha rumaysadka wehliya waa rumaysadka shaqeeye eh waana waxyaabaha aynu ugu yeerno midhaha ruuxa quduuska ah haddaba midho kuma dhalin karno ruuxa inaan fadhiid ama caajis noqonno inkastoo haddaba midhaha ruuxa quduuska ah ay hubaal ahaan ka imaanayaan ama ay tahay shaqada ruuxa quduuska ah oo aynaan innaga qudheenna waxba soo saari karin oo aynaan innaga qudheenna waxba soo saari karin haddana waa inaynu isku dhiibno masiixa oo aynu isa siinno waana inaynu noqonno sida geed canab iyo laamihiisa laamuhu midho dhalin maayaan haddaanay ku xirnayn geedka weyn innaguna midho dhalin mayno haddaynan masiixa ku xirnayn mar kale midhaha ruuxa waxa weeye rumaysad dhiiranaan aqoon dheer iscelin dulqaadasho cibaadaysi jacayl walaalnimo iyo ixsaanfal dadka oo dhan aynu u samaynayno khaasatan kuwa aan badbaadin rasuul butros dooni maayo in innaga masiixiyiinta ah aynu noqonno kuwo balaayo ay ku dhacday oo aan kororsiimo lahayn oo xagluhu ay u laaban yihiin horayna waa tii laynoogu sheegay oo maahmaahbaa waxay lahayd xaglo laaban xoolo kuma yimaadaan waxay taasuu ka micno tahay in rumaysadka caajiska leh qudhiisuba uu liito waa in nolosheenna laga dhex arko midhaha ruuxa quduuska ah ee uu inoo sheegayo rasuulku saaxib miyaa noloshaada marka la eego ay isbeddel u keentaa dadka kale miyaadse gacan ka geysataa baafinta hadalladii ilaah miyaadse u gudbisaa kuwa sida weyn ugu baahan hadalladii ilaah ee nool maanta mise qolooyinka ka soo horjeedo ayaad ka mid tahay haddaan horay idinku sii wadno meeriska ayaannu haatan idin akhriyaynaa isla warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka koowaad aayadda sagaalaad waa baalka afar boqol kow iyo toban waxaana qorrinku uu leeyahay sida tan waayo kii waxyaalahaasu ay ka maqan yihiin waa indhala' yahay uu arag gaaban yahay oo wuxuu iloobay in dembiyadiisii hore laga safeeyey habeen dambe ayaannu dhegaystayaal tafsiirka aayaddan idiin soo gudbin doonnaa haatan aynu dhegaysanno khasaa'id ay inoogu luqeeyaan culimmo soomaali ah oo masiixiyiin ah
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin